barasaabka barasaabka oo maanta baxayaan sagootinaya waa gartay
marka goor oo sagaalkii saacbaan imaaday haye
ninka aabihii iskuulka ka jaray nin aan aqoon u leeyaha ma uu ahayn waa gartay magaaladana waa igunan loola
waa gartay
abbaana wax wiil la-aan nin aan wiil qabin camal buu u shaqaysanayo oday wuxuuna ahaa sideetan jir ah haye
daarna gadigaasu ku lahaa waana nin oo caalimuu ahaa waa gartay
marka wiilka wararka hadda igu soo gaarayeen inuu maqaawadada ka tirsanaada la sheegaya yuu ka tirsanaa
qoladan oo oo hadda aan iska soo horjeedno al-shabaab a waayahay waxaa iiga warantaa buula guduud ka dhankay ayuu ka dhacay shilkaa
shilka buulaguduud bartankeedu ka dhacay gurya gurigiisa meshiisa ma gurigiisa ayaa loogu tegay aabe
a gurigiisaa lagu dilay waaya marka magaciis baa la yidhahdaa marxuumka dhintay
wadaadka la dilay haa
shariif cabdullaahi kalar baa la yidhaha ninka wax dilana ma la yaqaanaa magaciisa wiilkiisa magacii baa la yidhahdaa
wiilka waaba igu cusub yahay baay wiilka duqa asagaa dhalaa laleeyahay waa nin iga dhuu nin oo dhuumanayo waayo habeenkii wuxuu soo gelaya maqribkii salaadii horena intaan ugaada baryana wuu ka lahayay sababta uu aabbihiis u gowracay maxay taha
kolley markaa qoladan hade waan iska dabageli doonaayo wax oo hadda un sheekada hadda nin un saa ukalahaya buu ahaayo dhalinyaro oo wejigiisa iyo si hadda nii sheegana aad ay balwad ay ulahayd nin balwadna aan lahayn nin miirkiisa tamaanlana uu yahay marka markii dadka aad wareysatay oo aad su-aalo weydiiseen dadkii goobjoogga ahaa ama labadooda isku yaqiinay wiilkii aabbihii maxay malaynayaan maxaa lagu qiyaasayaa inuu wiilka aabbihiis oo qoorta ka jara sabab u ah
wiilka dadkii goobjoogga ugu ahaa aabbuu guriga ugu galay maskaxduu ku dhuftay wuxuu yidhaahay guryahan iiga bax waa gartay
marka maskaxdu buu baangad ku dhuftay haye
laba jeer buu ku celiyey wadaadka markuu dhacana wuu gowracay waa gartay
marka halkii baa bilcaanta colcolaadaysayoo booliskii baa kusoo kala diday waa gartay
dhanka kalena waxaa laga sheegayaa marka in oo niman saddexa oo ciidana inay u joogeen oo niman shabaabha u joogay a marka aabbaha marka laga raba inuu beeraley ahaa wax kale oo shaqaha u qaban jira ma jirta
marka saanu malaynayna aabbaha wax oo codbixin ah laga waaye oo yacnaa saas ah
maxaa ka wadaa codbixin
a inuu magaalada ka warramo waa gartay
marka duqa sababtaan buu u dhintay
marka waxaa iga warantaa caafimaadka ninka ma la hubaa mase waxaad eedeynaysaan oo keliya inuu shabaab ka tirsanaa
caafimaadkiisa kollabo hadda amnigaa gacanta ku hayaa kismaayana loo qaaday waana laga heli doonaa wixii warbixin ah ma ninkii wax diliyaad haysaan oo aad kismaayo u qaadeen a
xaggee ka qabateen
waxaa laga qabtay meel yoontood iyo u dhexaysa buuliguud
muxuu u muuqdaa marka nin noocee ayuu kula muuqdaa adiga ma aragtay
markaan waraysanay ma waalni buu yidhi miirkaygana tamaan waa u yidhi waa gartay
marka marka odayga sidaasaan u diludha ma nin waalana maani buu yidhi maxaa u dilay buu yidhi
guryahayga buu ii diidaya buu yidhi oo mar walbaba aan aan isku qarsanaa waa gartay
marka sidaa adadeed baan u dilay buu yidhi waaya waalana mihi buu yidhi miirkayga tamaan wey inuu al-shabaab ka tirsanaa ma qiraya mise idinkaa malaynaya inuu shabaab ka mid ahaa
wararka waxaan ka helaynaa marka dadka magaalada dhexdeeda la lahaa ninkan habeenkii habeenkiina wuu soo galaa hiraabkina wuu ka lahaa waa gartay
marka wararka oo weliba xagga dumarka u badan baa intaa laga helay marka xaggeebuu u ka lahaabaa lagu yidhi
webiga dhanka kale dhanka kale ma shabaab baa ka taliya
kolleyba kolleyba hadda annaga hadda dhanka dhankaas xukunkaayna kuma jiro waxaa iga warantaa mise jir buu ahaa aabbaha la qalay da'diisa meeqaa lagu qiyaasaa
adugu tiro sideetanaad waa galay waa gartay
waka nin caalimna wuu ahaa
aad baa looga yaqaanaa dhulkaas aad baa looga yaqaanaa shariif cabdullaahi kalar baa la yidhaahaa